nabadoon shireh jimcaale waxa uu adeer u yahay cabdimajiid oo ka mid ah dadka lagu dilay muqdisho gaar ahaan dhalinyaro afar ruux gaaraysa oo habeenkii xalay ahaa gubta lasoo dhigay halkaana lagu toogtay alfurqaan ayuu uga waramay wixii dhacay iyo siday u arkaan magacayga waxaa la yidhaahdaa shiro jimcaale nabadoon shiro jimcaale weeye intaan la geyn marka gurigiiba yimid waa la weeraray isagiyo islaamtiisii xaamilaha oo maaragtay ayaa lasoo qaaday waan gartay markii lasoo qaadayna maaragtay islaamtii damaanad ayaan wakti laba beri sadexdi kusii dayay isaguna hadee maaragtay anagu cadaalad baa maaragtay ummadda deeqda cadaaladdan anagu maleynaynay in maxkamad la geeyo haddii koleyga maaragtay dawladiina gacan dhaaftay in la geeyo maaragtay maxkamad loo cadaalad faro nin walbaaba waxa uu leeyahay oo meeshaas anaguna dadkiisiibaan aan maaragtay ku raaligarayno waan gartay cadaaladii aad rajaynayseenna ma aysan dhicin cadaaladii aan doonaynay waa la reeg maray sidaad arkayseen meladyaha laga hadashiiyey wuu hadlay ninka la yidhaahdo magaciisi ereg ayaa maaragtay asna ka hadlay asagoo laftina oo ninkaan aad u jeediin walaalkay weeye shabaabna weeye adiga sidaasuu iskugu sawiray haddee maaragtay sidaasuu caddeeyey markuu caddeeyeyna habeenkii dambe xalayboo la soo baxay xalayboona maaragtay ayaa si foolxumaha oo cusmanaa loo dilay gubtaana la geeyey eeyaana cunay waan gartay wiilka magaciisa najiibaa la yidhaahdaa najiib calisalaam ayaa la yidhaahdaa wiilka la dilay halkee ayuu ku xirnaa wuxuu ku xiraa madaxtooyada baarista xisbiga ayuu ku xiraa isaga keliya miyaad aragteen meedkiisa mise rag kale ayaa lala dilay afar nin bay ahaayeen anigu anagu ay isagaan ka aqoonay saddexdii kaleyta meeshiibay dile ma garan qaabka loo dilay iyo dilkiisa waxa loo adeegsaday ma ii sharaxi kartaa qaabka loo dilay qaab waxa weeye waxashnimo ah ee maaragtay bini aadamkuma uusa qaadan karin madaxa unbaa laga dilay madaxa markii laga dilayna lamaba aqoon karayo si dhibla ayaa lagu aqoon karaa hooyadiis unbaa aqoontay maaha anagu maba aqoon karin markii la dilay kabacdi oo ay ka tageen toddoba saac baa meesha maaragtay lagu dilay toddobadii saac kabacdina eeyaa cunayay adigu wiilka la dilay maxaad u tahay anigu waxaan ahay adeertiisna waan ahay nabadoonka maaragtay beeshana waan ahay anigu gartay beel ahaan maxaa idii qorshaysan qaab ahaan anaga waxaa noo qorshaysan horta falka kan maaragtay iska horteenka waa falkii horeyto horta dawladii hore oo dhexe oo maxamed siyaad ku dhintay waayo haddii nuucaan horta loo raaco shacabaan anagu shacabna maaragtay anagu waan waxaan u sheegaynaa ummad inay maaragtay dawladdu ka baxday maaragtay cadaaladii dawladada waxay tilmaamaysaa korkeeda haddii ummadda lagu xasuuqayo inaysaba jirin wiilka la dilay taariikhdiisa maxaad nooga sheegi kartaa wiilku wuxuu ahaa horta marka horeysa jaamacad ayuu maaragtay dhiganayay bakistan waan gartay inuu dhameeyey iyo inuu hadda qaar maaragtay wax u dhimanaayeenna kala garan maayo laakiin wuxuu ahaa nin maaragtay jaamici oo ahaa quraankana aad u yaqaana buu ahaa waa sidii maaragtay hadda meediyaha unbaad ka dhageysanayseen markii la hadashiinayay laakiin anigu waxna ku dari maayo waxna ka dhimi maayo gabadha uu qabay ee la yidhi damaanad ayaad ku wadanaysaan maxaa iyadana la idinkaga yidhi gabadha horta xaamileyba ahayd sagaalkeedaaba sagaalkeedaa dhammaaday ayaguna hadda waxay ka baqeen meesha inay ku umusho maxaana maaragtay damaanadunbaa maaragtay nalaku siiyey haddee maaragtay haddii gabadhii maaragtay markii horeyse nala siiyey haddana ninkii qabay oo cadaaladda sugayey si xusnimaah oo maaragtay qaabdana lagu dilay hadda waxaan u malaynayaa maaragtay taasuna waa mid gaar oo laakiin aan ka xisaabtami doona annaga laftiganaga dadka muqdisho lagu dilayay labadii cish lasoo dhaafay aad ayay u soo kordheen bal arrinkaan ka waran shalay in la dilay toddoba noocaas oo kalea toddoba noocaas oo kalea in la dilay ayaan haysanay meediyaana waan ka maqalnay shaakayna maaragtay taleefanno ayay noo soo direen annagoo meydkii dul taagan dadkaas eheladiisa shalay la laayay maxay idiin sheegeen waxay noo sheegeen waar waxay yidhaahdeen nimayow qaabada aad ku socotiin shalay waan ka hilmaansanayn meydkii miyaan soo qufnaa hadda oo maaragtay godadkii miyaan ka soo bixinaa oo mateennaa bay yidhaahdeen maxay ula jeedaan waxay ula jeedaan inay mid in la sawiro oo maaragtay ummadda la tuso oo maaragtay lagu baraarujiyo falka xun ee dhacay toddoba ruux ee shalay la dilay iyo afarta xalay haddii lagu daro kow iyo toban ayaa adigu aragtay kow iyo toban anuga adeeya kow iyo toban intaan maqlay afarna indhahaygaan ku arkay qaarna dee eeladooda unbaan naqaanaa oo soomaali niman maaragtay eelaha unbay ka mid yihiin oo waa garta is- isku heeb miya marka dadka la dilay beel ahaan isku heeb miya maya isku hay ma ahan waxa weeye qabiilooyin kala gedisan ummad islaama weeye marka ilmihii ama dembi ha ahaadeen ama yaysa lahaan qof walbaaba cadaaladda iyo maxkamadda unbay maaragtay sugaysay xaquuqdeedana maaragtay ayay ka sugaysay inay ku heshaan ay doonayso marka wixii la sugayey waa la reeb maray dawladdu waa reeb martay ama qolo ay adeegsatay ha ahaato ama dawladda ha ahaatee waad reeb martay
waxgaad hooyo carban wiil ay dhasha ayaa ka mid ah dadka dhallinyarada ah ee askarta dowladda federaalka muqdisho ay ku dhex dileen kadib xabsiyada markii ay kala soo baxeen alfurqaan ayay iidana u warantay wiilkii xaafadoo joogaya suuq ducaadaa laga waday meydkiisana gubtaa lasoo dhigay goormee lasoo dhigay marka waxaa lasoo dhigay h- shalay subaxdii adigoon habeen hore waa waktiga la dilay habeen horea lasoo dhigay shalay waxaa la helay meydkiisi lix saac marka een wiilkaaga maxaad ku ogeed adiga oo hawla muxuu qaban jiray wallaahi wiilkayga igaarkaygiiow anigu waxaan ku ogaayay hadda oo hawla oo qabaayay ma e- ma ayna jirin ninba een marka een maxaa la yidhahdaa wiilkaaga allah u naxariistee wiilkayga ab- maxamed abuukar axmedaa la dhahaa intee jir u ahay mise jir labaatan iyo laba jir marka een qaab caynkee ah baa marka een loo dilay een hooyo macaano waxaa naqli in gacnaha laga xiray oo lugaha laga xiray lix xabadoodna madaxa looga dhuftay marka een waxa een hawshaas geysanaya een maxaad ku tilmaami kartaa wallaahi waxaan u arkaa aniga hawshaas waxa geysanaya kollay horta ninka waktigiisiyaa dhammaaday laakiin nimanka dilay oo noocaas dadka u dilaayana waxaan dhihi karaa iimaanka allah geliyo
waxgaad maxamed xallan ayaa ka mid ah dad helo u ah dhallinyarada dowladda federaalka ay dileen meedadkoodana magaalada muqdisho ay ku soo daadiyeen isna waa uu nala hadlay bismillah waxa waay waxaan warkayga ku bilaabaya horta ilaahay subxaana watacaala waxaan dadkii la xasuuqay ilaahay subxaana watacaala eeradio ka tegeen sabar ha ka siiyo aniguna ilaahay ha u naxariisto dulmi badan iyo xasuuq badan baa noo muuqanaya anigu muxuu ahaa dad mid baan anagu ehel ahayn oon qaraabo ahayn marka walaalo waa arrin aadaan maarata aga maarata aan aga murugeysanahay waxa soo no- wax hadda yimid oo dhacaya oo muqdisho ka dhacaya waa wax aad aga murugeysanahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka waxaad iiga warantaa bal ninka aad ehelka aad ahayd inaan tusaale usoo qaadano maxaa lagu heestay min mujaahid buu ahaa ma m- maxaa maxaa lagu beegsaday walaalo horta eh, ninkaas eh, aan qaraabada ahayn waxa weeye maarata gurigiisa lagala baxay eh, habeenkii hadda ugu dambeeyey oo muxuu ahaa arbacada ahaa wuxuu deganaa maarata xaafadda maarata fagax ayuu deganaa marka waa nin dhalinyaro oo arday ah oo muxuu ahaa maaragtay eh, ragga maaragtay hadda jaamacadaha dhigta ah kolley guriga ayaa lagala baxay waana la dilay maxaa maxaa lagu heesta marka maxaa lagu tuhmayay niyow kolley aragtidaada noo muuqanaysa ma aha aragti kolley mujaahidnimo iyo muxuu aha maaragtay eh, arrimo kale ma aha Eh, waa arrin kolley aan isleeyahay waa eh, beegsi eh, ashkhaaseed oo ayaa ii muuqanaya marka wax aan waxbarashada ahayn oo uu ku lug lahaa ninka oo aad ku ogeedeen miyaa jira maya waxaan ku ognahay oo maaragtay hawlo eh, muxuu aha maaragtay camal eh, maaragtay hadda mujaahidiinta ah ama se ma ahe maaragtay dhinac kale aan ku ognahay ma jiraan waa nin muxuu aha maaragtay shacabka caadiga ka mid ahaa arday ahaa waxbarasho ku jiray muxuu ahaa ehelkiisii iyo dadkii muxuu ahaa maaragtay qaraabadiisalena ay juhuud badan ku bixinayeen bal ninkaan inuu noqdo bal nin muxuu ahaa naftiisii iyo dadkii muxuu ahaa maaragtay soomaalida iyo islaamka o dhan anfaca muxuu ahaa de waxaa ku dhacday dhibaatada masiibada ah ilaan muxuu ahaa maaragtay ayaan ka xisaab weydiinaynaa ayaan xisaabteena muxuu ahaa weydiisanaynaa ilaahay baa muxuu ahaa maaragtay badil ka khayr badan xiyaan insha allah magaciisa maxaa la ohan jiray magaciisa waxaa la oran jiray warsame faarax geed